munaasabado loogu dabaaldegayo lix iyo konton sano guradii kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada muqdisho iyo gobolada dalka soomaaliya munaasabada qabanqaabadeeda hadda ay ka soconayso magaalada muqdisho ayaa waxaa la filayaa inay ka qayb galaan mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dabaaldega ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa si heer sare ah loo soo agaasimay iyadoo lagu soo bandhigi doono waxqabadka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed muddada konton iyo lixda sano ah ay jireen haba ugu badnaanto muddadan hadda dowladda soomaaliya ay dalka ka talinayso kaas oo dagaal adag ay kula jiraan ururka al-shabaab saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo la hadlay idaacadda risaala ayaa waxa ay ka hadleen marxaladaha hadda ay ku shaqeeyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo guulo ay sheegeen inay ka gaareen dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa la aas-aasay labiiyo tobankii abriil kun sagaal boqol iyo lixdankii wixii xilligaasi ka dambeeyena waxa ay ciidamada kusoo jireen xaalado isbabedelaya kuwo isugu jira kuwa dowladeed iyo kuwo dalka burbur uu ka jiray inkastoo sanadahaas siyaabooyin kala duwan loo maamuusayay aas-aaskooda